bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimee rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo burburiyey isbaarooyin cadalle howlgallo sifeyn ah kasii wada bariga gobolka shabeellada dhexe maamulka gobolka banaadir oo tababar fulinta qorshaha dakhliga iyo aqoon kororsi usoo xiray qaar ka mid ah howlwadeenada gobolka banaadir suuqyada magaalada muqdisho oo ka bilaabatay isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga xilliga la qabanayo doorashada dadweynaha ee galmudug iyo hirshabeelle iyo waqooyi bari oo la shaaciyey suuqyada magaalada muqdisho oo ka bilaabatay isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan xisbullah oo weerartay israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenime rediyo jawhar idin hayo kuwada ugu doorka roon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo khamiisa jimcanay soo gelayso lix iyo tobanka bisha afraad laba kun lix iyo labaatan ciidamada dowladda ayaa burburiyey isbaarooyinkii cadalle howlgalla sifeen ahna kasii wada bariga gobolka shabeellada dhexe abuukariir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda ayaa si buuxda u burburiyey isbaarooyin yaalay aaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe kadib howlgal sifeen ah oo si qorsheysan loo fuliyey howlgalkani uu hogaaminayay taliyaha ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle genaraal xasan dhicisow xasan iyo xeeraalihii ku-xigeenka ciidamada qalabka sida xasan tarsanna ayaa weli ka socda deegaano ka tirsan bariga gobolka shabeellaha dhexe iyadoo lagu sii baacsanayo cid kasta oo ku lug lahayd isbaaro dhigashada ciidamada ayaa howlgalka intii uu socday ku guulaystay in ay furfuraan waddooyin muhiim ah oo ay horey u xidheen kooxo hubaysan kuwaasi oo shacabka iyo ganacsatada ku hayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin baad iyo caburin tallaabadani ayaa si weyn u fududeysay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga isku xidha gobollada galgaduud iyo shabeellaha dhexe qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa si weyn ugu mahadceliyey ciidamada dowladda iyagoo ku tilmaamay howlgalkani mid soo celinaya cadaalad amni iyo kala dambeyn islamarkaana meesha ka saaraya culeyskii saarnaa shacabka
boos muluq ilaa gedgaduud intu ka dhexlana meel tallaab la qaada ma jirin waa wixii aad dawlad nagu aheedeen annaguna shicibkaan nahay waxaan aragnana qarimayno waydala socodsiihaynaa hawshaad qabateenna waa guul midka sii saraysan waynaka sugaynaa wayna assalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu waxaa waaye haddaa u timadeen waa masantihiin aan awoodinku taagarsanaa waxaan noo diratiinna diyaaraan nahay garabkiinana taagan nahay haddaan waxaana garabtiinna waa shaqo waana shaqaynaynaa moorya tuugadan waa tanaan farteedan ku taagaynaa waan idin tusaynaa saasaana ree ku haysin
wax hore u joogi jira iyo wax nagu cusub intaba waa leeyihin moogta ciidamada nabad sugidda hore way noogu yimideen waxbaan isaga garannay waana qabteen ciidanka nabad sugidda hortiis aniga maaratay waddanka waxbay ka qabteen hadday meesha ka baxeenna maaratay sidii baa curaha noogala qabtay safarkana waa sidoo kaleeto marka waa mahadsantihiin hadda intii hadda wixii la shaqayna habiya maalin baan la shaqayhaynaa moogta
shaqada waa la muujibaaraynaa asalna waa shaqayhayna cabashadaynu degmada waa jirtaa meelaysan jirin ma leh wixii noo keenteenna waa qabnaa waana la shaqayhaynaa asalba waa shaqay jira haddana waa la muujibaaraynaa dhankiisa xeerlaalihii ku-xigeenka ciidamada qalabka sida xasan tarsan oo goobtaa ka hadlay ayaa mar kale ku celiyey in aan loo dulqaadan doonin cid kasta oo isku dayda inay dhigato isbaaro isagoo faray ciidamada inay tallaabo adag ka qaadaan dadka ka hor yimaada amarka dowladda
halkan waxay ciidanka amnigu usoo gaareen in ay burburiyaan isbaarooyinka dhibaatada ku haayo dadka deegaanka iyo bulshada ku safraysa waddadan dheer sidaan ogsoonaahayba waxaa halkan ka dhacay dembiyo badan oo fal burcadnimo ah waxaa lagu dhibaateeyey gaadiidkii safri oo musaafurka ahaa ayaa dhac loo geystay hubaysan waxyaabaha halkan ka socdo qof raalli ka noqonaya miyaa idinku jir waxaa laydinka baahan yahay in aad ciidanka amniga la shaqaysaan burcad markaad aragtaan ciidanka idinku dhow ayaa wacaysaan waa u sheegaysaan halkan ayaa gaadiid lagu dhacayaa halkan ayuu burca taagan yahay ayagaa waajibkooda ka qabsanaya waa in layda ka helaa wada shaqayn burcad hadda ragdiya oo meel degan ma jirto sida saxda ah ciidanku way burburiyeen intaan ka warqabno laakiin weli waxaa jira kuwa soo booda ah oo jidka marba dhinaca ka soo gelaya wiilka macaawiska wata ee jidka soo gelaya ee dadka dhacay waxa uu sumcad darre u yahay ciidanka deegaanka ama ciidanka macawisleyda loo yaqaano kuwaasoo aan ognahay dalkan waxyaabaha ay ka qabteen waa ciidan cadowga ka hortaga waa ciidan ka garab dagaalama ciidamada qalabka sida waa dad isxilqaamay dadkii deegaanka ah waaye oo dulmiga qaadan waaye wiilka macawista wata ee soo gelaya jidka kaas wanaagsan ayuu sumcad darre u yahay waxaan rabnaa si badbaado loo helo waxaan rabnaa ciidanka amniga inaad la shaqaysaan isla markaad aragtaan qof fal burcadnimo samaynaya aada wargelisaan ayaa laydinka baahan yahay wada shaqayntaasi marka waxay samaynaysaa waxay dhalaysaa in shaqadii qabsoomto waxay fuudaynaysaa in shaqadii sidii loo baahnaa ay u hirgasho waxaa dadkan dan u ah nabadgelyada nabadgelyo in la helo ayaa dadkan asal u ah wayna ka wada shaqaynayaan mid midka xun ee dadka ku dhex jirana waa laga dhex qabanaa ciidanku waxay amar buuxa u qabaan inay isbaarooyinka burburiyaan in ay qabtaan qof kasto oo fal burcadnimo geysta hadduu dagaalamana goobta uu taagan yahay igu dilaan hadduu dhinto cid dhiiggiisa la weydiinayaa ma jirto waa ismaqlaynaa soo ma waxaad samaysaan u yeera qofkaad garanaysaan oo mobaylkiisaba la heli karo oo da oo jidka gelayo haddii qof la garanaya hadduu jiro ha loo yeero jidka ka bax ha la yidhahdo ciidanka amniga utuu soo dhiib ha la yidhahdo idankana ciidanka ku garab siiya howlahooda inay maamulka gobolka banaadir ayaa tababar fulinta qorshaha dakliga iyo aqoon dhiska habraaca maamulka dakliga gobolka banaadir muqdisho ugu soo xireeyay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda maaliyadda abshir cabdulaahi ayaa muqdisho ka soo diray maamulka gobolka banaadir oo maanta muqdisho kusoo gebagabeeyey tobabarka fulinta qorshaha dakliga iyo aqoon dhiska habraaca maamulka dakliyada gobolka banaadir tobabarkan ayaa u socday shaqaalaha muddo shan maalmood iyadoo shaqaalaha ay khibradooda ay ugu faa'iideynayeen xeel dheerayaal qubaro ku ah arrimaha maaliyadda waxaana si aqoon ay ku dhisan tahay loo bareeyey sida shaqaalaha u horumarin karaan waxyahooda iyo sida ugu fiican oo ay ula macaamili karaan canshuur bixiyaasha agaasimaha waaxda qorsheynta maamulka gobolka banaadir cabdulqaadir muxidiin dalxa ayaa ugu horeyn ka hadlay tobabarkan iyo sida muhiim uu ugu ahaa shaqaalahan weli runtii agaasime ma arkin tiim shan maalmood tobabar u socday sida hadda tiimkan maaliyadda iyo waaxaha kale ka socda ay u joogeen oo ay wakhtigoodina u ilaasheen si buuxda oo full housene ay uga soo qayb galeen runtii aniga ma arkin waxaa hadda iduuwaay media waaye caddaymaan u hayaa dadka kaleo inta badan tobabarada aan qaban jirnay waxaa dhici jiray in xoogaa daahidda iyo maqnaashaha iyo commitmentiga uu hooseeyo laakiin tiimkan u badan hadda inta jooga boqolkiiba siddeetan u badan qaybta maamulka maaliyadda iyo dakliyada ka yimideen runtii waa ku ammaanantihiin arrintaasi waan iskoor idin yaallo waan idinkaga mahadnaqayaa shaqaalaha dakligu intaan waa ka badan yihiin laakiin intaan waxa loo soo xulo waxay tahay waxaad u tihiin koor waxaa laydin geliyey wakti iyo resource iyo wax badan fariinta inaa qaadiina laydinka rabaa agaasimaha guud ee maaliyadda gobolka banaadir cismaan kaarshe waxa uu ka sheekeeyey aqoon kororsigan iyo dadaalada horumarineed ee uu wado maamulka gobolka banaadir
s s f tr waxaan si gaara ugu sii mahad celinaynaa fariinahaan ugu diraynaa shaqooyin ay ahayd inay brojectyo kala qabtaan ay gobolka banaadir si macno leh uga gacan siiyeen waxaan jeclaan arrintaas lagu bogaadiyey sababtoo ah gobolka wuxuu qeyb ka yahay nidaamka federaalka ee dalka ka jira oo laga yaabo inay helaan dhaqaale ka badan midka uu gobolku ka helo adduunyada marka kaalintaas ay qaateen oo gobolka banaadir uu kula soo sinmaayo ama uu kula mid noqonayo maamul goboleedyada naftirkeeda si gaaraan u bogaadinayo anugu arrintaas si fiican xoogaa lagu ah marka waxaan leenahay aadaan mahadsan tihiin inta ku saabsan tababarka ismaaciil wuxuu soo jeediyey tababaro dheeraada markuu arkay kadib kaalinta aada qaadanaysaan horta waxaa ugu muhiimsan ay tahay in la bogaadiyo waxa waaye inaan laydin dhihin waxaad tihiin dad tacbaan oo sakaraad oo meesha lagu soo xariir arrintaas horta waa guusha ugu weyn oo la xaqiijiyo waa inaa ogaatiin sababtoo tababarayaasha hadday caajis idinka dareemi lahaayeen waxaan ka arki lahaa waktigay soo dib dhici lahaayeen smermeris waxay farsamay iska geli lahaayeen moqt boqol milyan iyo wax ka hooseeya ayay ahayd miisaaniyadda dowladda markii reformkaas la bilaabay dowladda federaalka ah oo dakhliga ugu badanna ka aruurisa magaalada muqdisho ama gobolka banaadir haddana waxay gaareen saddex boqol iyo toddobaatan milyan gobolka banaadir tuu aruurinayo kuma jirto waxay ka dhigan tahay gobolka banaadir haddii asna kaalintiisa uu qaato dakhliga laga soo xarayn karo oo hadda waaxda qorshayntu ay projecti garaysay inuu ka badanayo markii si reality loo aado markii laga saaro waxaa loo yaqaano maxaa la yidhahdaa ii sheeg middlemanka iyo farafaraynta iyo farsamada markii laga dhaafo oo systemka si toosa loo ablay garay qorshaha hadda la dejiyana ujeedooyinkiisa ugu waaweynay ka mid tahay in la dhimo gacno gacnaynta dakhliga oo dakhliga dowladda usoo xaronaya oo t s a da dowladda si toos ugu dhaco taas waxay sahli doontaa in adinka aqoontiinana wax laga qabto oo kor loo qaado gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka iyo suudimaha qaranka oo warbaahinta muqdisho kula hadlay ayaa sheegay goorta la qaban doono doorashooyinka isku sidkan ee maamul goboleedyada waqooyi bari soomaaliya hirshabeelle galmudug gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada koonfur galbeed ay ugu horeyso wakhtigeedana hore ay u shaaciyeen dhanka kale saddexda maamul goboleed ee waqooyi bari soomaaliya iyo galmudug iyo hirshabeelle ayuu shaaciyey xilliga doorashadooda la qabanayo waa kan asigoo arrimahaasi ka hadlaya bismillaah war saxaafadeed guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxa uu bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan daneeyayaasha la wadaagaya xog ku saabsan horumarka iyo diyaargarowga doorashooyin koonfur galbeed diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qaybinta kaararka dadweynaha astaynta goobaha codbixinta iyo qaadashada tababarada shaqaalaha ku-meelgaarka ee maalinta doorashada soo xulista musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada soo gudbinta liiska wakiilada ururada ee goobaha codbixinta maalinta doorashada aqoonsiinta iyo tababaridda korjoogtada gudaha haddii ay noqon lahaayeen ururada bulshada rayidka warbaahinta iyo daneeyayaasha doorashooyinka haddaba guddigu wuxa uu caddaynayaa in jadwalka doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxba iska bedelin uuna yahay sidii hore guddigu u iclaamiyey siddeed iyo labaatanka bisha afraad sannadan aan ku jirno labada kun lix iyo labaatan sidoo kale waxaan idinla wadaagaynaa taariikhaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle iyo halka golaha deegaanka doorashada waqooyi bari maanta ay tahay taariikhdu lix iyo tobanka bisha afraad sanadka labada kun lix iyo labaatan shir ay yeesheen dhammaan xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oogana doodayay qorshaha dhammaystirka iyo qabashada doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo midda golaha deegaanka ee waqooyi bari iyadoo la tix raacayo si waafaqsan qodobka siddeed iyo tobnaad xeerka doorashooyinka qaranka oo uu horey guddigu u iclaamiyey bishii febraayo labadeeda in la geli doono wejiga labaad ee qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka dowlad goboleedyada waxaanu ku wargelinaya dhammaan ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha jadwalka doorashooyinka isku sidkan ee dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo midda golaha deegaanka ee waqooyi bari taariikhda la qabanayo doorashooyinka oo kale ah qabashada doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug saddex iyo tobanka bisha shanaad labada kun lix iyo labaatan qabashada doorashooyinka golaha deegaanka ee dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waqooyi bari lana qaban doono soddonka bisha lixaad sanadka labada kun lix iyo labaatan maadaama dowlad goboleedka waqooyi bari uu u dhisan yahay maamul dhammaystiran oo leh golihiisa wakiilada iyo xukuumadda haddaba dhammaan dadweynaha soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa inay ka faa'iidaystaan fursaddan ay ku kala biiraan ururada siyaasadda una tartamaan dhammaan golayaasha kala duwan ee la dooranayo sidoo kale ururada siyaasadda waxaa lagu wargelinayaa inay soo dhammaystiraan soo gudbinta liiska musharaxiinta golaha wakiilada degmooyinka iyo wakiilada ururada goobaha doorashooyinka wabilahi towfiiq qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa laga bilaabay qaadashada lacagta shilinka soomaaliga kadib maalmo diidma ah talaan juula shaakir ayaa muqdisho ka soo diray qaadashada lacagta shilinka soomaaliga ah ayaa waxa ay si rasmi ah kaga bilaabatay qayb ka mid a suuqa labaad ee ugu weyn caasimada suuqbacaad iyo sidoo kale isla suuqa weyn ee bakaaraha ganacsatada qaar oo aan la kulannay ayaa waxay inoo sheegeen inay si rasmi ah u bilaabeen u bilaabeen inay qaataan lacagta shilinka soomaaliga oo maalmihii lasoo dhaafay diidmo xoogan runtii wajahaysay taas oo caqabad ku noqotay shacabka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan isla ganacsatada sarifayaasha gaadiidleyda ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan usoo kuurgallay xaaladda guud ee halkan ka jirta oo ah suuqbacaad qayb ka mid a suuqa bakaaraha ganacsatadii aan la kulannay ayaana waxay si cad noogu sheegeen inay maanta qaadanayaan lacagta shilinka soomaaliga kadib amarkii ka soo baxay maamulka gobolka banaadir taas oo ah in lacagta shilinka soomaaliga ah la qaato ganacsadihii diidana dembiilo uu yahay lacagta canshuurta gobolkana lagu qaado shilinka soomaaliga qaar ka mid a ganacsatada aan la hadalnay waa kuwan waa kale ictikaashka waa la bilaabay waa rabnaa waa la soconaaya waan la dhaqaaqi laaya darteed wixiina waa socdaa waa kanaa dhibic halaan oo keenteen iyo dhibic shan waxoo sii waxoo ii gato waa kanaa waa kanaa abuulo bacdaadu waa tan waa kanaa maasanid walaalkey waa kan
shal gudoomiyaha gobolka yiri hala qaato maantaa bilowna shalay daraad wax kaashi qaado ma heli maanta laakiin waa qaadahoona haa dadki badanaa weliba kaashi laga qaado ma jiro laakiin hadda wixii keena waan ka qaadayna raagaan badan lagu gaday aada aada aada ubujecnaa maadaama anaga butacodsiina qofta kaa gadatay jajajaba celisay rabtaa madaal digiina qofta kaa gadatay jajajaba u celisay rabtaa jabla-aan wax shaqeeyaayo ma laha aada u qanacsannaha maasha allah ganacsatada waxaan leenaha ha qaadato idana kaashka maanta aadaan u qaadahaynaa waa soo dhaweyhaynaa waan u baahannahay dhibaatadan haysata waxaa waaye moodkanku kun iyo kun iyo shan aan kala jirnay qiimihiisuna waxay ahaa jireen sagaal boqol ilaa malyan maantana xabaddii hal sinti waayo wax sadaqaysa ma karno kubicasaysa ma karno konton iyo shan dolaarir kiintaalkii ma iskeenayso inay qoftii maanta xabad mood ka rabta hal sinti tuur la yidhahdaan dhibaato waayo wixii marka meel inoogu simayn ma helno waxaan ka codsaynaa dawladda oo sharaf kale inay si deg dega noo kaashka u socodsiiso oo ciddii diidana bilaaba sharci laga qabto kaashkaan u baahannahay qudaarrey anna wax waa gara weyna maqaasiinta faaruq waayo kaashka in la socodsiiyo aan ka codsaynaa dawladda ciddii diidana bilaaba sharci laga qabto kaash waa ku shaqey ha waa qabay amarkii shalan ku shaqey hay aadaan u baahan ugu baahanahay ha marka kaash waxaan leeyahay kaashka aan qaadano aan qaadano waa shilin soomaaliga aynu aadan ugu baahana waa soo dhaweyha waa soo dhaweyha mar labaad mar saddexaad halkaa warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda kooxda xisbullah oo ay taageerto iiraan ayaa ku dhawaaqday in ay gantaalo ku riday israa'el subaxnimada khamiista maanta ururka ayay qoraal ay ku daabaceen bartooda telegramka ayay ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen deegaano ku yaala waqooyiga israa'el iyo meelo u dhow xadka lubnaan xisbullah ayaa qoraal ku tiri duqaynta way sii socon doontaa ilaa iyo gardarrada israa'el iyo maraykanka ee ka dhanka ah dalkeenna ay dadkeenna ay joogtada u duqaynayaan warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa annaga intaa